deegaanka xadaaradda iyo ilbaxnimada ee kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxauu marba marka ka dambaysa ayuu ku tallaabsanaya horumar ballaaran horumarkaan maanta idiin hayo ee aan goobjooga u ahaa waa warshadda biyaha ee saafi oo waayadii hore biyaha ku bixin jirtay caag labaatan litir ah oo loogu talagalay keliya in guryaha la dhigto ayaa iminka adeegeedii fududaysay iyadoona markani soo kordhisay caaga kale sida hal litir iyo nuslitir kuwaasoo loo isticmaali karo xafladaha iyo qaadashada shakhsiga ah biyaha saafi ay warshadani soo saarayso ayaa ah biyo aad nadiif u ah warshadaan idinkaga waramayo ayaan soo gaaray waxayna indhahaygu qabanayeen dad aad u badan oo u yimid inay xaqiiqsadaan biyaha iyagoona si bilaash ay ku cabayay maadaama ay warshaddu soo bandhigaysay biyaha saafi ee nadiifka ay samayso intaan warshadu ku jiray waxaa indhahaygu qabanayeen dhallinyaro firfircoon oo sida ugu dhaqsiyaha badan kuugu adeegaya waana horumarka xagga shaqo abuurka dhallinyarada ay warshadda iyo dadka deegaankuba horumar u ah haddaba munaasabad ballaaran oo ay warshadu ku qabatay hooygeeda oo ay ku furaysay qayb kale oo ay soo kordhisay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo nabadoono ganacsato iyo qaar kale oo ka mid a bulshada deegaanka kuwaasoo goobjoogna u ahaa heerka biyo ee deegaanka kunyabarow oo sheegaya marxaladihii kala duwanaa ee soo mara deegaankan oo ay ku sheegeen inay soo gaareen wakhti biyaha meel shan kilomitir u jirta kunyo dhabarka looga soo qaadi jiray jirgaan biyo ah dhibaatada biyaha ayaana ahaa mid taagna oo ay dadka deegaankana hamuun u qabeen inay helaan biyaha waxaana uu istaagay isagoo kaashanaya wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose milkiilaha warshaddan ahna milkiilaha ceelka deegaankan oo sabab u ahaa inuu biyo siiyo oo maanta laga dheragsan yahay in guri walba ay tuubo ku jirto sida ay kasoo qaybgalayaashuba sheegayaan milkiilaha ayaana sii waday horumarinta biyaha isagoona u istaagay in biyo saafi a keeno deegaankan kunyabarow waa ta maanta xafladani loo qabtay bartaan hadda warshidan ku dhisan guryay ahaan jireen suugay ahaan jirtay biyo oo islaan la fadhiso dhiil oo shoodna u saaran ninka dadka masaafurta masaafurka aho baabuurta ku socda saasay biyahaas ay ku cabbi jireen oo koombadaas lagu cabirayo waa soo marnay ilaahay falligiisa haddana waxaan kale soo marnay in gaare la helay gaare dameer hadda ay dibiyaa la raranayey ooraa lagu keenayey ruux bini aadan oo islaan macnaha dusheeda dhiilku keensata ayaa lagu noolaa haddana wuxuu yimid gaari dameer oo fuusto saaran tii iyadoo la isticmaalaya ayaa wilaayadu ku timid maasha allah iyadoo gaare dameer wax lagu aroorayo wilaayaa timid in yarka bacdiina ilaahay falligiis haddana waxaa la helay ceelkii noocgaasa meeshii laga soo darayo dhibkaa loola soo maray inaad tuub lagu soo jiido haddana magaaladii afarteeda koon ay ku wareegto maanta waxa waaye shalay magaaladan walaalkeen sida hadda taariikhdiisa looga sheekeeyey horey magaalada biyuu keenay biyo oon macnaha maxay ahayd caadi oo tubaysanoo lacabo magaalada wax badan ay ku diirsatay oo oonkii ka jira looga baxay uma haddana alxamdulilah ilaahay nimcadiisii waxaa ah biyihii caafiga ama biyaha noocyadii kale oo macnaha maanta laga keenayo meelaha kale intaa kadib waxaan waraystay milkiilaha warshaddan saafi muude caddaan xasan ahna milkiilaha guud ee ceelka biyaha deegaanka kunyabarow isagoona iga warbixiyey waxa ay deegaanka u soo kordhiyeen saa sheegtaba inaa guri walba ay gartay ee dadkana maanta deegaankan ama kunya barow ee iyagana ay xogaal u yihiin deegaankan heerku uu ka ahaa biyaha caafi ayaad maantana keentay warshadii ayaad ballaarisay siday kugu suurgasha marka waxay ugu suurta gashurta ilaah baa i waafajiyey waxaan arkay dadkii oo caag macnaa kartoominkii iyo biyihii caafiga oo kan biyaha safeeska oo la mashaakilaysan xamar laga soo raraayo oo meelo kale laga soo raraayo intaasoo caag soo jajabayaan rag oo xogay macnaha oo ganacsatay ah la tashte markaa la tashte waa kolley ala kula waxaa ilaahay ii suurteeyey anaa caagin labaatanle warshad samaynayso biyaha safaynayso oo labaatanle anaa keeno waata inaad biyo waad noo sheegtay marka hadda heerarka biyaha watarada waxa aad soo saartaan bulshada ama dadkau dhegeysanaya la wadaagbal jiro waxaa soo saarna waxaa u weyn labaatanle aan soo saarna u weyn laba sano unbaa la isticmaalaya labaatan lih hadda waxaa u weyn oo kusoo kordhina liter i bar nus liter rubac intaasa hadda kusoo kordhina magaalada hadda la geliyo oo meel kastana aa geyno meel kasta oo ganacsi oo joogo anaan la macamilno oo degmooyinka kalenta oo dariska nala ah aa diyaar unahay anaa la macaamilno aawadageena biyaha meel kasta oo baraa degmada baraa oo hadda degmada aan geyno jilib aan geyno meel meel kasta oo aan gey karno aan geyno haddaba biyaha waa walax ka mid ah walxaha aasaaska u ah jiritaanka nolosha ah waxaana habboon in qofku uu cabo biyo nadiifa waayo diiqowga biyaha ama marka ay biyuhu wasaq yihiin faa'iido kuma aha sidaa awgeed waa inaad iska ilaalisaa wasaqowga biyaha wax kasta oo keeni kara inay biyuhu diiqoobaan ama wasaqoobaan